Star FM News.
bismillaahi raxmaan raxiim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu kulan wacan dhegeystayaal subax wanaagsan qodobada ah aan warka subax idinkugu hayno waxaa ka mid ah madaxweynaha dalka oo sheegay in lacagaha loo qoondeeyo wasaaradaha lagu salaynayo baahiyaha jira ardaydii kaalimaha hore ka galay tartankii qur-aanka ee wajeero la abaalmariyey soomaaliyana dhegeystayaal waxaad markaasi ee soomaaliya ku maqli doontaan shacabka ku nool deegaanka shalanlabooda ee gobolka shabeellaha hoose oo wajahaya xaalad biyo la-aaneed kulan wacan mar kale waa talaado taariikhdu waa sagaaliyo tobanka bisha saddexaad ah ee maarsa sanadka labada kun afar iyo labaatanka qodobadaasi aad maqasheen iyo kuwa intaa kasii faahfaahsanba kusoo dhawaada dhegeystayaal madaxweynaha dalka william ruuto ayaa sheegay in lacagaha la siiyo wasaaradaha dowladda dhexe waxyaha hoostaga iyo hay-adaha dowliga ahba lagu salayn doono baahiyaha ay markaasi kabayaan waxa uu carabka ku adkeeyey in golaha fulinta ah ee dowladda iyo baarlamaankuba ay ka wada shaqeyn doonaan in qoondaynta miisaaniyadda ee sanadkan ay noqoto mid wax ku oola oo la iskula xisaabtamo hogaamiyaha dalka ayaa tilmaamay in waxyaha ay u suuragalayso inay helaan daqli u gaara aan dhaqaale markaasi dheeraad ah loo qoondayn doonin madaxweynaha dalka ayaa sheegay in weli si weyn loogu takrifalaya dhaqaalaha dalka sidaa owgeedna ay qasab tahay in arrinkani la xaliyo waxauu hadalkani ka jeediyey aaska meydka hooyada barasabkii hore ismaamulka ee naarog dhanka kale madaxweynaha ayaa sheegay in lasoo saaray ilaa afar xeer oo lagu xaqiijinaya in qof kastoo kenyaan ah uu helo daryeel caafimaad oo taya leh iyadoo aanan la eegin awoodiisa dhaqaale wuxuu shacabka ku booriyey in boqolkiiba laba dhibic toddobaatan iyo shan ee daqliga soo gala ku biiriyaan caymiska cusub ee caafimaadka bulshada ee s h i f madaxweynaha ayaa sheegay inkastoo adeegyada caafimaadka ay yihiin kuwo la dadejiyey haddana in dowladda sare ay ismaamulada siin doonto boqolkiiba soddon ee lacagaha lagu soo iibiyo agabka caafimaadka ardaydii kaalimaha hore ka galay tartankii qur-aanka ah ee wajeer ah ayaa la abaalmariyey cabdiraxmaan macaawiya ayaa qodobkan faahfaahsan kasoo diray wajeer waxaa magaalada wajeer lagu soo gabagabeeyey tartankii qur-aanka kariimka ee ka socday gudaha magaalada wajeer degmooyinka ismaamulka wajeer caruur kasoo kala jeedo ayaa ku tartamayeen soddonka jus ee qur-aanka kariimka xafladda gebagabada ayaa waxaa lagu furay aayadaha qur-aanka kariimka sheekh daa-uud guuliye oo ka mid ah culammada ismaamulka wajeer ayaa ka warbixiyey tartanka qur-aanka kariimka ee soo gabagaboobay sanadkii hore afar baa ihataa laakiin sanadkan hal farac ama hal qayb ayaa laga gooyey qaybta soddonka ah iyo qaybta shan iyo tobanka iyo qaybta tobanka ah qaybtii shanti ayaa laga gooyey ardayda ka soo qaybgashay oo isla reebkii sabkountiyada ah labaatan iyo sagaal arday ayaa ka soo qaybgashay wax alla wixii tartankaas ee ku guulaystee insha allahu lajnada ayaa waxa waaye noogu warrami doonta oo noogu warbixini doonta biidni illaahi tacaala xogayaha joogtada wasaaradda tacliinta marwe faatuuma colow ayaa sheegtay inay dadaal badan geliyeen ka wasaarad ahaan sidii uu ku qabsoomi lahaa tartankani marka u hore allah subxaana wa tacaala ayaan mahad weyn u celinhayaa ka soo qayb galnay xafladan aada muhiim u ah oo xafladihii wajeerka dhacaayeen oo dhan wajeer county ka muhiimsan waxaan u hambalyeynahayaa ardayda kasoo qayb gasha oo labaatan iyo sagaalka ah oo subcountiska lixda subcounty oo wajeer ka imaatay hambalyo hambalyo ayaan ina leeyahay waxaan kale u hambalyeynahayaa macalimiinta kasoo saartay waxay yihiin runtii oo wacan qur-aanka waa qaybka u horeeyo waana qaybka u dambeeyo oo qabriga la geli haddaadan ku camal falin adduun waxba kuuma tara waxaa la rabaa inuu aaqara kuga anfaco soo macalimiinta ayagana waxaan leeyahay hambalyo sidaad arrimaha ardayda eh aada ugu soo tartiibiseen sheekh maxamed muuse oo ah madaxa lajnatu taxkiim ay qaadaysay tartanka ayaa sheegay in dhammaan ardayda ay wada guulaysteen keliya dhibco ay ku kala horeeyeen guud ahaan ardaydu alxamdulilaahi rabbilcaalamiin aad bay u fiicnaayeen labaatan iyo sagaalka arday labaatan arday sagaashanka ayay darajadoodu ka sarraysay sagaashan wixii ka bilowda oo ka sarreeya ayay ahayd ardayda kale ee sagaalka ah darajadoodu wixii toddobaatan oo aada u yar tiradeedu iyo ilaa sagaashan inta udhaxaysa ay ahaayeen gabanaha ismaamulka wajeer axmed cabdulaahi ayaa u hambaliyeeyey ardaydii kaalmaha horay galay iyo dhammaan kuwii tartanka ka qayb qaatay aad u hambalayna caruurta caruurtan culummadu waxay noo sheegtay hataa bar loo kala baxay laqaan waay runtii sababtoo ah ku walbaba kii kale ka daran alxamdulilah maasha allah laakiin waa markii tartan la galo waa un nidaam nidaam in la helo waa un nidaam in la helo waay oo la dhaha kana yara codkiisa yara saan ahaa kana xogaha tafsiirkan maaragtay een, eh, si fiican u sheegay kan kan cod dheera laakiin ma aha in caruurtan ay qur-aanka ay baranin way barteen kheer laasiyo wayna xifdeen hambalyo hambalyo hambalyo waxaan u helbaynaynaa waalidkoodii ku dadaala waalidkoodii ku dadaala iyo culummadii wax soo bartay macallimiintii wax soo baray ilmahan dad kale wax sii bari doonaan waa sadaqa idinka iin taalo sadaquljaariya ineh ilmihiid wax barteen ayaa dad kale wax sii bari doona soo saas maha tarbiyadii aad barteen ay adduunkii ay kaga noolanayaan insha allahu tacaala ay aakharana ugu shaqaysanayaan wax ka sharaf badan runtii ma leh soddonkii jus ee qur'aanka kariimka kaalinta ugu horreeyey ardayga galay ayaa waxaa lagu magacaabaa ibraahim xasan xuseen kana soo jeeda bariga ismaamulka wajeer ardaygani ayaa waxaa abaalmarin guddoonsiiyey gabanaha ismaamulka wajeer kaas oo lagu wareejiyey lacag saddex boqol oo kun oo lacagta dalka kenya ah halka sidoo kalena isaga hooyadii iyo aabbihii loo ballanqaaday in xajka la geyn doono taasoo uu ballantaasina qaaday axmed cabdulaahi gabanaha ismaamulka wajeer haddaba waxaa ee dhankayga taagan ardaygii kaalinta ugu horreeyey ee galay ama qur-aanka kariimka soddonka jus ku guulaystay awalan ee waxaan ku leeyahay hambalyo ibraahim waxaad noqotay ardaygii ugu horreeyey ee soddonka jus ku guulaystay bal dareenkaaga inooga waran aad ayaan ugu faraxsanay maanta awalan waxaan u mahad celinayaa allah iyo macalinka qur-aanka soo baray iyo waalidka igu dadaalay aad ayaan u faraxsanay maadaama maanta aan qur-aanka ku guulaystay aan ku galay soddonka jus kaalinta koowaad Een, maxaad ugu baaqaysaa ardayda sidaadoo kale ama carruurta adiga kule eg ee dugsiyada ku jiraan waxaan ugu baaqayaa inay qur-aanku dadaalaan ay xifdiyaan inuu fududeeyo ee qur-aanka in la xifdin karo waxaa sidoo kale ee dhankiisa ee bidixda taagan hooyadii soo dhowow ee magacaa alxamdulilah dareenkayga maanta lama koobi kara magacayga waxaa la dhahaa shukra cabdulaahi mukhtaar marka alxamdulilah guul ilaaha iskale guusha ilaahana gaarsiiyey taa ka dibna markaan waa dadaal fara badan cunugan aan la marnay alxamdulilah waana ku guulaysanay farxadeeda lama soo koobi karo maanta waxaan ugu baaqayaa inay ilmahooda dadaal fara badan ay ku dadaalaan waayo waa ammaano loo dhiibtay ilaaha kuu dhi waa hibo ilaahay ku siiyey waa inaad ku dadaashaa dadaal fara badan aad ku bixisaa sidoo kale sheekh xasan bucul oo ka mid ah culammada ismaamulka wajeer een, macalinkiisa labaadna ahaa oo xifdisiiyey qur-aanka kariimka ayaa ah, dhankiisa isna aynu dareenkiisa weradinaynaa sheekh xasan soo dhowow maadaama maanta ardaygii number one ka galay ama kaalinta koowaad qaaday uu wiilkaaga ahaa بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع بإحسان إلى يوم الدين وبعده أولا وحكم هذينينا الله سبحانه وتعالى إلهي بان نمعدان نقلسيي نوكس بي إلهي سبحانه وتعالى أرضك أندلي وإلهي قرآنك حفظ إلهي إنه حفظيا أن هرت إلهي وقبريا وحويان خير الله سيو waxaan leenahay een, dadka muslimiinta waxaan ugu baaqayaa awalan cunuga een, runtii caruurta waxaa ugu fiican horta waxa la bara qur-aanka ugu fiican een, wax ugu wanaagsan oo la bara waa qur-aanka marka waxaan dhihi lahay dadka waalidiinta ilmihiinna isku daya inaad qur-aanka xifdisiisaan xifdin keliya ma aha in lagu haya ayay u baahan tahay si kastaba ha noqotee waxaa halkani ee, jaayisooyin kala duwan lagu siiyey ardaydii soddonka jus ee qur-aanka ku tartamayeen kuwaasoo lagu imtixaamayey hoolka shirarka ee magaalada wajeer cabdiraxmaan mucaawiye warbaahinta ista bariga ismaamulka wajeer
siddeetan iyo sagaal dhibic shan star f m galgaduud
gudoomiyaha hay-adda maaraynta masiibooyinka qaranka soomaaliyeed ah maxamuud macalin cabdulle ayaa dalka u k kaga qayb galay shir ku saabsan sidii wadajir looga shaqayn lahaa dhisidda u adkeysiga cimilada ee xaaladaha jilicsan ah iyo kuwa colaadaha ah ee markaasi saameeyeen ee ka dhaca oo markaasi ka dhacay dalkaasi shirkaniyo oo la iskugu keenay samafalayaasha baniaadanimada khubarada isbedelka cimilada u dhaqdhaqayaasha nabadda iyo howlwadeenada horumarinta oo ka kala yimid caalamka ayaa looga dooday sidii xal waara loogu heli lahaa khataraha isdabajooga ah ee ku jiraan unug- ee ku jiraan unuglaanta isbedelka cimilada ah ee wajahayaan bulshooyinka ah ay saameeyaan jilicsanaanta iyo sidoo kale rabshadaha gudoomiyaha sotma maxamuud macalin ayaa madasha la wadaagay xaaladaha baniaadanimo ee soomaaliya ka taagan iyo sidii ay lama- sida ay lama horaan u tahay in maalgelin loo helo mashaariicda ee dhisaysa adkeysiga bulshada si loo dhimo khatarta kala duwan oo ay markaasi wajahaan dadka u nugul dhibaatooyinkaas shacabka ku nool deegaanka shalanlabood ah ee gobolka shabeellaha hoose ayaa ee gob- ee markaasi ayaa wajahaya xaalad biyo la-aaneed oo daran ceelashii deegaankaasi ayaa gebi ahaanba duugmay shacabka ayaana caba biyo aanan nadiif ahayn oo markaasi la keydiyey waxaa eh, oo sababi oo markaasi sababa ama wa sababi karaya xanuunada uu shoombiyoodka ka mid yahay mas-uuliyiinta magaalada markoo ay ka mid yihiin gudoomiye ku-xigeenka iyo gudoomiye eh, iraahda gudoomiye ku-xigeenka qorsheynta iyo gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ayaa ku baaqay gargaar deg dega xaaladda shalamood haysato ee biyo la'aanta ah shuumbiyoodka isbitaalka ka jira waxaa sabab u ah een, xaaladda biyo la'aantaa sabab u ah sababta dadka waxay cabayaan wasaqdaan ay cabayaan qudaafadda ah ee, xafaayadaa ku dhex jira war xafaayada ku dhex jiray qashin dhan ku jiray aa waxaa lagu soo fasaxay biyo goror ahaa ee, kanaalkii ku jiraa lagu soo fasaxay inta matoor la saaray biyahaasaa meesha lagu soo fasaxay wax la cabi karo maahan buruq waaye wasaq waaye hay-adaha samafalka ee degmada ka howlgala een, si degdeg ah waxaan faraynaa inay shalambood wax la soo gaaraan hay-adaha caalamiga ee injo-oyda kuwan degmada hadda ka shaqeeya waxaan leenahay baaho dhibaato ah ka jirto biyo la'aan baahsan ah degmada sha- deegaanka shalambood kaya macnaha ka jiro maxaa la yidhahdaa biyo la'aan ah ka jirto guri tuba ay ku jirto ma laha maxaa la yidhahdaa maxaa la yidhaahdaa gaarigaas biyahaas sidaas fuustadaas biyaha gelin iyo biyahan warta iyo biyahaas qareer labadooda waaye marka haddii ay ku sii socdaan qorraxdina ay sidaan u kuleeshahay bishina ay maarsa tahay abriil ay ka dambayso maxaa dhici doona marka waxaan leenahay ha dadkan ha loo soo gargaaro waxaa degdeg ha lagula soo gargaaro biyo macaan hay-adahan injooyda weli waxaa leeyahay ceel walba ceelkii ugu macaan inaa biyaha laga soo qaado waa in ceelashana loo qodaa hataa ceelasha dayactir maahan waa ceelal dumo waaye waa dumeen in dhinaciisa mid kale laga qodo le waaye reer shalaambood baahidooda dhibaatadooda wax la koogi kara maan dhankaasi iyo caalamkana dowladda maraykanka ayaa sariir looga digtay inay duulaan ku qaaddo magaalada rava ee koonfurta khaza la taliyaha madaxweynaha maraykanka joe biden ee am- ee arrimaha qaranka oo warfidiyaanada la hadlay ee sheegay in haddii israa'iil ay magaaladaasi ka bilowdo duulaan dhanka dhulka ah ay xaalada bini'aadanimo ee ka jirta noqon doonto mid sii daran waxa uu hoosta ka xariiqay in joe biden ay ka go-an tahay in lagu guuleysto xamaas in laga guuleysto xamaas eh, balse uu ra-iisul wasaaraha israa'iil benjamin netanyahu u sheegayo in weerar lagu qaado rafo ay noqonaysa qalad weyn waxa uu xusay in tallaabadaasi ay horseedi doonto in la dilo rayid dheeraad ah oo israa'iil kasii fogaan doonto dowladaha caalamka qodobkaasi ugu dambeeyey warkii subaxood kala socoteen idaacadda saafa macadka gobolka waqooyi bari oad ku mahadsantihiin dhegeysigiina tan intaynu dib u kulmayno nabad ahaado